haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne ka habsanay dunidu inaga uu dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
nabad dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waxaan ugu talagalnay in uu kaalin ka qaato korriimada wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kol walba ugu kuurgalnaa mowduucaan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysana waa mid aan golaha ku keenno marti inala gorfaynaysa hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa fahan intee la eg ayay dhallinyaradeennu ka haystaan muhiimadda ay leedahay in ruuxu keed yeesho waxaa inala falaqaynaya martida kale ah mustaf farsame abshir cabdilaahi iyo cabdulaahi isxaaq farsamadu waa ibraahim cali tabinta iyo soo saaristuna waa anigoo sacdiya nuur ah xagaag mid ka mid ah wadooyinka uu ruuxu ku baxsan karo maalintii ay qabsato arrin adag waa kaydka oo lagu micneeyo dhig ka caagan isticmaalka wakhtiga dhow oo uu ruuxu meel ku dhigaashado si uu ugu baxsado berrito dhigaalku wax uu qofka ka caawiyaa in uu samatabaxo maalintii ay qabsato mushkilad dhaqaale isaga oo ka koriya in uu qaamoobo oo deyn lagu yeesho waxauu sidoo kale ka caawiyaa qofka in uu iibsado shay qalab amaba dhul qiimihiisu sarreeyo halka ugu sarraysa ee uu keedku ku gaarsiin karana waa inaad dareentaa xorriyad maaliyadeed haddaba dhallinyaradeennu inta ku jirta suuqa shaqada fahan intee leeg ayay ka haystaan muhiimadda ay leedahay in ruuxu yeesho keyd inta aanan samayn maxaa ka hortaagan dakhliga qofka soo gala sidee ayuu saameyn ugu leeyahay keydka uu dhigaashanayo weydiimaha iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa dooda barnaamijka kaswadaag oo ay inala falaqaynayaan mustaf farsame cabshir cabdilaahi iyo cabdilaahi isxaaq oo intuba ka mid ah dhallinyarada muqdisho waa idinkaga mahad celinayaa dhammaantiin wakhtiga aad inoo hurteen soo dhowaada soo dhoweyn kadibna dhallinyaradeenu fahan ma ka haystaan muhiimadda ay leedahay ruuxu inuu keed yeesho waxaan ku bilaabayaa abshir waa mahadsan tahay walaashay sacdiyo waxaan dhihi karaa fahamka kaydka waxaa ka horeeya fahamka wax soo saarka sidaa daraaddeed markay dhallinyaradu fahmaan inay wax soo saaraan ay waxay fahmi karaan inay wax kaydsadaan marka maadaama uu nagu yaryahay wax soo saarka dhallinyaradu waxaan leenahay dhallinyaradu faham badan kama haystaan kaydka
waa mahadsan tahay abshir mustafaan weydiintaasoo kale weydiinaya soo dhawo mustaf waa mahadsan tahay walaashay sacdiyo runtii fikirkayga haddaan ka hadlo dhallinyarada soomaaliyeed wax kaydsiga markii la yidhaahdo wax weyn ayay ka fahamsan yihiin labaatankii sano ee ugu dambeeyey haddaan dhihi karno kadib burburkii dowladnimada soomaaliya dhallinyaradu waxay fahmeen waxa keliya ee lagu baxsanaya inay tahay waxa la seefgaraysto dhallinyarada haddana inta badan dhallinyarada wax fahamsan waa kuwa waxbartay ama dowladda u shaqeynaya ama laamaha kala duwan ee hay-adaha kala duwan ee maxaaliga wadanka ayaa inta badan fahamsan laakiin shacabku aad uguma baraarugsano waxaa jira xiliyo hore barnaamijyo kaydsi ama caymisyo inkastoo caymiska iyo wax kaydsigu ay kala duwan yihiin haddana bulshadeennu waxaan aaminsanahay inay fikir wanaagsan ay ka haystaan in wax la kaydsado cabdallaan soo dhaweynaya cabdulaw bal aragtidaada dhallinyarada soomaaliyeed markaad fiiriso fikir wanaagsan ma ka haystaan muhiimadda uu leeyahayba kaydka waa dhowhay maasha allah sacadiyoy waa mahadsan tahay mar labaad waan ku salaamayaa asxaabta kalena waan salaamayaa runtii dhalinta soomaaliyeed yacni boqolkiiba sideetan waxaa lais dhihi karaa ma fahamsano muhiimadda ay leedahay keedka for example qofaa shaqeeyo maanta waxuu ka shaqeeyaa bishii shan boqol oo dollar waxaad arkaysaa asoo yani wax keed aysan dhiganaynin yani maba fahamsano keedka wuxuu uu tari karo iyo faa-iida uu leeyahay noloshiisa hadhow for example qofkan dadaa ku xiriiro yani shaqada uu meesha uu ka shaqeeyo waa ka tegi karaa waa isku dhici karaan marka si hadhow keedka uu dhigtay yani noloshiisa ugu maareeyo yani meesha waxbay usoo bixi karaa hadduusan keer lahayn ee, qofkaasi yani hadhow waxaa dhici karto in taag taag iska noqdo yani noloshii oo yani caqabado badan ay ka hor imaadaan ee, marka ee, qofka ugu yaraan hataa maanta haddii boqol doolar uu qaato waxaa fiican in labaatan doolar iska jaro oo keed ahaan u dhigto si hadhow wax kastoo u soo baxo yani meeshaasi ee, isaga maareeyo marka ee, liskama helayn karo shaqo haddii shaqada aa ka shaqaysid aa keed ka dhiganaysid markastana hadhow hataa waa ka bixi kartaa in shaqaale aa si ahaato waxaa samayn kartaa nolol kale oo ah in adiga yani wax soo saar yeelatid adigba aa shaqaale aa qabsatid oo shaqaalihii iyo adig iyo xorle aa noqotid yani qof kambani le waxaas aa noqon kartaa haddaa adig keed leedahay ama fikir kale aa leedahay marka dee dhalinta een, soomaaliyeed ee, runtii ma fahamsano muhiimaddu keedku leeyahay caalamka maanta dadkan waxay ku horumareen yani keedka ayay ku kala horumareen yani qofka markasta uu keed leeyahay oo raasmaal leeyahay waa ka haboon yahay waa ka fiican yahay qofka aan raasmaal iyo keed iyo meel yani uu ku laabto aysan lahayn markii dhibaato ay wax soo wajahaan abshiraan dib ugu laabanaya abshirow doodaada waxaa ku bilowday ee, dhalinyaradu faham badan ma ka haystaan ee, muhiimada kaydka uu leeyahay ee, inta badanna dhalinyaradeenu maanta jaamacadihii ayay ee, galeen oo waxay barteen marka ee, haddaad bidhaa mise bal maxaa ku jiri kaydka muhiimaduu leeyahay fahan ma ka haystaan dhalinyaradu waa mahadsan tahay een, walaashay sacdiyo iyo saaxiibkayga dood igala qeybgelaya Ee, mar kale haddii aan bidhaamiyo een, wax soo saarka maxaan ku rahdaa yacni kaydka wax kama fahamsanaa dhalinyaradu Een, isla jaamacadaha naftigooda haddaan aadna waxaan ognahay boqolaal arday inay sanadkii soo qalin jabiyaan Ee, waxaa wax loo bartaa waxay tahay in wax la soo saaro een, kabacdi la seefgarayo wixii lasoo saaro waxaan ognahay iyagoo soo qalin jabiyey boqolaalkii sanadkiiba ay soo qalin jabinayaan in ay haddana xaafadihii joogaan oo ay bilaa camal yihiin shaqo la-aantu ku badanta sidaa daraaddeed markii s- een, kaydku wuxuu imaadaa marka wax la soo saaro sidaan horeyba u sheegay waxaa ku yar wax soo saarkooda ayaa aada u yar waxaa u yar een, maskax shiilidooda ay s- ay ku keeni lahaayeen inay wax soo saaraan marka waxaan leeyahay een, mar kale inaan wax kaydsano waxaa ka horeyda inaan wax soo saarno Een, micnana ma sameynayso in inta lasoo qalin jebiyo een, xaafadii la jiifto ama la yidhahdo waxbaan fahamsanahay ayadoo aan ninka la yidhahdo waxba lasoo saarin marka waxaan leenahay dhallinyaradeennu waa inaan ku dadaalnaa wax soo saarka si aan wax u kaydino ee mustafa ku laabanaya mustafa waxaaba ka horeeya kaydka soo ma dhihi karno in dhalinyaradu ay marka horeba wax soo saar yeeshaan صح وي إيه، wax soo saar inay yeeshaan waa wax aad u muhiimsan ee, laakiin wax soo saarka haddaynaysan balan ka horeyn uusan qofkaani qorshe uusan la imaan waxa yar ka adaysa daadan kaydsan dee waa kaa lumayaan Ee, waxyaabaha lagu dhiirigeliya adduunyada dadku inay wax seefgaraystaan waxaa ka mid ah in qofkaasi uu berito wax wanaagsan uu uu kayd wanaagsan uu helo uusan dad baryin hadda soomaaliya dhibaato ugu badan dhalinyarada ay wajahaysa waxa waaye qofki isagoo saddex boqol ku shaqeynaya uusan boqol uusan meel dhigi karin berito markii saddexdaas ama shaqadaasi laga buriyo ama dhibaato kale ay la kulanto meel cidlahu kusoo dhacaya baylaha buu kusoo dhacaya ama dad uu dhahaya qaraabaha waxaysiiya marka kaydsan la-aantu kuma xirno waxyaris iyo iyo wax weyn inaa haysatid markasta waxay ku xiran tahay siduu qofku isagu iskula jaan qaado oo ay uga dhabeeyay riyadiisa inuu wax kaydsado ee kuma xirno ee, hanti weyn inaa haysatid iyo hanti yar inaa haysatid waa ognaha wadanka shaqa aa ka jirta waa ognahay in wax badan dhalinyarada ma kaydsan karaa laakiin intaad haysatid qayb ka mid a waa inaad keedid ee abshirow ee waxa dhahday waxaaba ka horeeya in qofka kayd uu sameeyo in ee qofka horta uu marka horeba yeesho production ama wax soo saar ee mustafna waxa uu qabaa waxaasoo dhan inay ka horeeyaan horta inaa qofka uu qorsho leeyahay oo adhow markii uu suuqa shaqada yimaado ay u qorsheysan yihiin in lacagtiisa qeyb kamid a uu kaydin karo marka ee dooda mustaf se- sidee kula tahay soo dhawow insha allah ee, saaxiibkay mustaf horta ee, wax badan aan isku fahamsannahay Ee, maasha allah nin xog ogaala waa Een, waxyaaba badan aan isku raacsannaha waxaa ka mid ah ee, inuu ri yacni qofku haddii uu boqol uu ku shaqeeyo maanta saddex boqol oo dollar een, suurtagala ma ahan inuu kaydiyo macnaha ninka la yidhaahdo boqol marka meesha yacni waxaa ka cad in aysan dhallinyaradu ka haysanin fahan yacni dhinaca kaydka waxaan u maleynayaa een, cudurdaar ma jiro oo dhinacaas oo macnaha ku yidhahdaa een, kaydka ah haddii aan usoo noqdo ilaa burburkii kabacdi waxaa gacanta ku hayeen dalka dhaqaalihiisa shirkado barayfad ah waxaa ka shaqeynaya shirkadaha shaqaalayaal waxay gacanta ku hayaan intaasoo maxaanku irahdaa bilaa camal ama dal burbursan jooga marka waxaan dhihi karnaa sacdiyo mararka qaar waktiganba u saamaxayn ama duruuftan u saamaxayn qofku inuu wax keydiyo mararka qaarna yacni fursadda uu heli karo ama aqoonta uu leeyahay ayaanba u saamaxi karinba inuu inuu wax keydiyo adaa abshirow kuwa tee dhallinyaradeennu qaarkood maanta suuqa shaqada ayay ku jiraan oo waa ay shaqeeyaan haddana ma kaydiyaan kaydku qasab ma aha sidaa uu cabdalla sheegay in hantidaadoo dhanba aa meel dhigto laakiin ugu yaraan uun inaad kayd samaysataa boqol haddaad qaadatid meesha ugu yar haddaad toban doolar ka keydisid waa wax berrita ku anfici doono inta suuqa shaqada ku jirta xitaa waxba ma kaydiyaan soo ma dhihi karno
haa walaashay wax ma kaydiyaan waaba macnaha doodaydii ku saabsan tahaaba inaysan waxba kaydinin sababta waxaan dhahnay inta suuqa ku jirta waxaan kaaga soo qaadaba shaqaalaha ka shaqeynaya shirkadaha waxaa ku tiirsan intaasoo qoys halkii shaqsiya waxaa laga yaabaa inay ku tiirsan tahay toban ruux ilaa toban iyo dhowr ruux inay ku tiirsan tahay waxaa laga yaabaa marka inaysan duruufta u saamaxin inuu wax kaydgareeyo oo uu ninka la yidhaahdo gadaal u noqdo yidhaahdo wax seefgarey maxaa yeelay waxaa sugaysa dad ayuki bilaa camal ah waxaan ognahay dalka inuu ku jiro marxalad oo unemploymentigiisa uu gaarayo heer aada u sarreeya sidoo kale yacni ma weli ma aanan helinin yacni dowlad kaabta waayo ayadiianba laguku taagnayn marka sidaa daraaddeed waxaan dhihi karnaa heerka seefgaraynta dhallinyaradu aad buu u hooseeyaa boqolkiiba maxaanku idhaahdaa sagaashanna waxbaba kama fahamsana waayo qofku markuu waxayuu wax seefgareeyaa markuu waxayuu maxaanku idhahdaa wax maanajgareeya oo balaangareeya wixii uu hayay iyo dhinac ugu qorshay lahaa waxaan ognaha maanta hadday ku soo gasho boqol door hadday toos kuu soo gasho daqiiqad baad kala qorsheynaysaa meeshaad ku kala diri laheyd iyo meeshaad kala geyn laheyd iyo qaarkaad seefgarayn laheyd marka mararka qaar duruuf ayaan u ogolaanaynin qofka duruuf ayaan u ogolaanaynin ayaan dhihi karnaa inuu qofku wax seefgareeyo marka waxaad qabtaa waa ay fahamsan yihiin laakiin duruufaha ayaa mararka qaar u saamaxaynin inay wax kaydiyaan
waa runtaa walaashay aniga dooda waxaan qaata waxay ahayd yacnii inaysan dhallinyaradu ka fahamsanayn kaydka wax saas u weyn inaysan ka fahamsanayn inta yacni shaqaynaysa naftigoodu inaysan yacnii mararka qaarkood jaanis u helaynin inay wax seefgareeyaan sidaa daraaddeed fursadna uma heli karaan inay wax seefgareeyaan waayo waxaan fiirinaynaa caqabadda hortaagan seefgaraynta mar haddii shaqala-aantu ay badan tahay waxaan ognahay qofka shaqaynaya in dad shaqala-aanoo badan ay ku tiirsan yihiin sidaa daraaddeed fursaddu uma saamaxayso inuu seefgareeyo qaarkoodna dadku inta shaqeydaana dad wax bartay oo wax seefgarey fahamsan ma ah waxaa laga yaabaa in aqoon la-aanu ay ninka la yidhaha ku saamaxayso oo aqoon la-aanu ay u geynayso inuusan wax seefgarayn laakiin fursaddii oo haysto marka ma dhihi karno dadka shaqeeya boqolkiiba boqol waa dad wax bartay oo wax fahamsan oo wax seefgarey lahay laakiin danu haydo ma dhihi karno laba marxaladood aan u kala qaadaynaa qof danu hayso oo aan fursad u helinin inuu wax seefgareeyo iyo qof fursad u heli kara laakiin aan aqoonteed lahayn labadaas arrimood ayaan u kala qaadaynaa fikirkaaga uu cad yahay abshir waa mahadsan tahay mustafaan ku laabanaya mustafa waxaa dhahday dhalinyaradu waa ay fahamsan yihiin muhiimadda kaydka uu leeyahay haddana intooda ku jirta suuqa shaqada badanaa kayd ma sameeyaan maxaa loo sababeyn karaa sababeynaya asbaabo kala duwan kow waxaa ugu horeeya mushaarkii oo aada u yar leefalka mushaarka shaqaalaha soomaalida la siiyo runtii aada ugu yaryahay because wadankii shaqa la-aantaas iyo deymaha badan ee wadanka lagu leeyahay iyo asbaabo kala duwan oo ayaa keenaya ta labaad waxa waaye qofkii faamilo badanaa ku xiran soomaalida lagu tilmaamada ummadaha faamilada ballaaran ah oo qofkii faamilkiiba uu biilaya haddana waxaa soo sadexeeyay dhibaato oo ah yacni qaran joogto ah in dadkii laga qaadayo oo qofkii yacni qaraabadii ama tolkiisii ama meel dadku uu ka dhashay maalin kasta inuu imaanaya soo dee mushaar yar qaadanaya taasina ay sababayso inuusan qofkii eh, wax kayda uusan samayn taasina waxay sababayso inuu qofkiiba kaydkii uu meeshii lacagtii yartahayd u qaadanayay uu noqdo inuu isagii la isku ilaaliyo marka sababahaas ayaa uunbaa isleeyahay waxay yihiin waxa dhalinyarada soomaaliyeed ku ridaya inaysan wax seef garaysan ama wax aysan kayd garaysan Eh, mustafa mahadsan tahay cabdulaahiyaan ku laabanaya oo isaga qaba in dhalinyaradu aysan faham badanba ka haysan eh, muhiimadda keydka uu leeyahay bal maxaad ku tiri dhalinyaradu fikir badan ma ka haystaan in ay keyd sameeyaan ama muhiimadda keydka uu leeyahay sacdiyo waa mahadsan tahay Eh, dhalinteena soomaaliyeed waxaan usoo weynayay inaysan fahansanayn muhiimadda ay leedahay keedka waayo waxaad arkaysaa dhalinyaro maanta iska shaqeeyo wasaarada u shaqeeyo yaa kambaniyaal u shaqeeyo waxaad arkaysaa dhalinyaro shan boqol lix boqol todoba boqol ku shaqeeyaan Eh, beri ka maalin hadday labo bil ama hal bil yacni shaqadii meesha ay ka baxdo waxaad arkaysaa iyadoo kun aysan haysan oo yacni qof kale ku tiirsanayaan ama wax weydiisanayaan aad arkaysaa taasna waxaa kaaga cad inuusan keed yeelan waayo hadduu keed yeelan lahaa hab yaraatee yacni waa u baxsan lahaa keedkana si labaa loo kala qaadaa yacni adiga keedka eh, midna waa mid adiga ama sheerkaada ka dareemaysid midna waa mid aadan ka dareemeynin tusaale ahaan haddaa kun doolar aan qaato haddii aan dhaho waxaan keed ahaan u dhiganayaa shan boqol oo doolar yacni kaas waa lacagtaadii kalbar haddaa dhigtid yacni meeshaas waxaad ka dareemaysaa in dhaqaalo buuran kaa baxay laakiin haddaa ka dhigtid bishii konton doolar adoon ka dareemin in wax keeda adhigatay hadhowna waa u baxsan kartaa keedkaasi yara adhigatay marka dhalinteena haddaysan saas u fahamsanan lahaayeen maanta meesha hadda ay joogaan ama joogi lahayn qof kasta markuu meel uu ka shaqeeyo kambani haato ama wasaarad ha haato hadduu sanad ama labo sano ama saddex sano ama afar sano uu shaqeeyo hadhow haddii shaqadii uu ka tago ama waxyaabo kale ay qabsadaan waa u baxsan karaa runtii keedka faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa ka mid ah haddaa mid laga soo qaato yani qofka meesha uu shaqeeyo hadduu keed leeyahay hadhow xaalad caafimaad lasoo wajihi karto xaalad iyo qaraan oo familia lasoo wajihi karto waxaas una u baxsan karaa soo mishaarkiis aadin halkan uga baxsan karaa hadhow wax yar uu kab inuu kab u raadiyo waa laga yaabaa san hadduusan keed lahaynna hadhow inuu bishii lacagta uu soo qaatana inuu hal mar meel geliyo yeeshe marka biilkii waxay oo biilan lahaa qabad ku noqonaysaa marka geedkaas day saas u fahamsanaan lahaayeen dhalinteena maanta yacni meesha hadda ay joogaan noloshooda waa ka hormari lahayd Eh, ani kulley ra'yiga ma qabo oo saaxiibada ay qabaan eh, oo ah yacni in daruufta aysan u saamaxaynin daruuf kastoo jirto qofka keed waa u dhigan karaa oona yeelan karaa hab yaraatee Eh, cabdallah waa mahadsan tahay mustafaan rabaa inaan ku laabto intaanan abshir aadin Eh, mustafa waxaa dhahday eh, sababaa sheegtay aysan dhalinyaradu eh, keyd u sameysan karin laakiin haddana maanta waxaa jiri karto oo magaalada lagu arki karaa qof dhalinyaro ah oo shaqeeya oo mushaar qaata eh, weliba qoyskiisa la nool oo oo micnaha qof meel degan aan ahayn Eh, haddana mushaarka maanta uu qaato eh, wax kayd ah aanan ka samaysanin marka taas ma u xiriirin karnaa in markii horeba aysan fahansanayn muhiimadda kaydka uu leeyahay maasantaa walaashii fahansanaanta laba u kala qaadaynaa mar waxa waaye qofkan waxyaabo shakhsi ah waxay dad waxaa jira dee hantida inta yacni aysan qoys aysan dhisan qoys lala nool ee hantida si dhalinyaronimo iskaga burburiyaa jira oo aanan ka fakarayn mustaqbalka ee ka fakaraya maalintaas wixii uu sameynahaa midna waa mid aan hadda ka hadlayno oo midda rasmiga ah oo la doonaya in la xaliyo oo ah dhalinyaradu kayd ma sameysanayaan iyo sababta kayd u sameysanayaan iyo faa'iidada ay ka helayaan kaydka marka labada aan u kala qaadno waxa weeye dhalinyarada waxay ku xiran tahay qofka shakhsiga ah ee kaydka sameysanaya dadna waa dad fahansan oo yacni jaamacada ka soo baxo oo dee waayo aragnimo iyo khibrad iyo meelo kala duwanna soo maray fahansanna in wax la kaydsado midna waa qof dhalinyaro ah ee inta shaqo meel ka hela dee shaqadaas iska shaqaysanaya ee aanan ogeynba qayb nolosha qaybta kulul uusan soo marin laakiin qaybta qabow bis arkay ee lacagtii maalintii uu soo helaa soona qof siinin dee asagii ku tamashilaynayo hadduu rabo wax dad ee, yacni keligiis wixii la sameynaya marka labadaasaan u kala qaadaynaa sida uu uu dabcan qabo abshir qofka halbeega ugu dhow hadda dhallinyaradeena shaarka ay qaataan ee wax buuran ma aha marka mararka qaar duruufahan u saamixi karin ayuu qabaa ee abshir oo mushaarkii uu soo qaataba kama badna qoyskii uu la noolaa iyo isagiiba marka duruufta soo mararka qaar qofka ma dabri karto ee, oo kaba celin karto inuu sameeyo keed okay eh, saacadii waa mahadsan tahay eh, runtii ani waxaas dhihi karaa kama celin karto kamana dabri karto Eh, tusaale ahaan eh, wax adiga aa u baahan tahay mararka qaar waxaa jira wax adiga aa u baahan tahay oo baahidaas baahi zaaid aysan ahayn oo adig ka maarmi kartid tusaale ahaan maanta haddaan aniga shan boqol aa qaato haddaan dhaho boqola meel aan ka dhiga aan ka safe garayna boqolkaasi aan safe garaynaya mar kasta oo aan u baahanahay yacni haddaa afarta boqol meesha aan ku qarash garan lahaa ku qarash garan lahaa oo ku dari lahaa oo u baahnaan lahaa meel ay kusoo bixi lahayd laakiin adiga oo u baahan ayaa haddana naftaada laga jaraa oo yacni la iska xakameeya si aysan kugu soo gaarin kulli de saasaan dhihi lahaa aniga ee taas ma qabo mar kasta duruufta oo ay jirtaa oo ay ku imaan kartaa balse adigoo duruuf kasta ay ku hayso ayaa waxaa naftaada laga dhaadhiciyaa inaad ka maarmi kartid waxaa adiga aa qorsaystay inaad keedhahaan aa u dhigatid waxaan rabaa inaan kaa dhex galo eh, saadiyo adigoo mahadsan Eh, saaxiibkayga wuxuu yiri en, eh, ninka la yidhahdo duruuf dhan ninka la yidhaahdo ma jiri karto sidoo kale aqoon wax lagu seefgareeyo looma baahna En, waxaan la yaabanaha markaa en, waxa dad ayadoy u baahan yihiin laga arooriyo oo meel la geliyey En, waxa ayadoo dad u dhimanayaan la seefgareyey hadhow waxa la siinayo dadka la siinayo waan la yaabanahay nambar labo en, waxaa kaloo jirto qofku markii uusanba een, wax soo saar lahayn uusan ninka la yidhahdo isagu uusan een, shaqaynaynin muxuu kaydinayaa ma keliyihiisa iyo timihiisuu kaydinayaa waxaan rabnaa saaxiibkii inuu intaas noo bariif garee okay saacadii waa mahadsan tahay saaxiibka abshir su-aasha haddaan ugu jawaabo labadii su-aal oo i weydiiyey oo ahaa yacni dad waxa u dhimanayaan see loo seefgareeya see loo keediyaa tusaalehaan haddaa family adiga aa ku biilaysa saddex boqol oo dollar bishaan haddaa dhahdo laba boqol iyo konton aa mushaarka idinka dhigay yacni kolley dee konton dollar aniga lama ahan in noloshooda yacni khatar ay galayso amase waxay ka dhimi karto yacni taasi yacni wax ay ka dareemayaan hab yaraatee ma jirto teeda kale wax keedinta qofka markuu wax keedinayo ani waxaan ka hadlayaa qof shaqeeyo desan qof aan shaqaynin yani keed maba imaan kara muu qofka markuu shaqo helo ayuu bilaabi karaa yani inuu wax keedsado ama wax uu maareeyo ama wax uu maanaj gareeyo desan waxa qof aan maanta shaqaynin oo kunba aan soo galeen wax ma keedin karo saasaan dhihi lahaa ee laba su-aal oo weydiiyay saas u fahmo ee saaxiibkayga ee abshir haye abshir ee, qofka ee, qasab ma aha wax oo dad ay ka dhimanayaan inuu seef gareeyo laakiin haddana ee, dakhliga soo gala wuu ka seef garayn karaa soo maaha in xoogaa berita uu u baxsan karo xitaa ha u yaraatee Eh, horta waxaa la yidhi inta ka hor waxaan soo xasuustay eh, saaxiibkay qof baa waxaa la yidhi yaa la yidhi eh, wadan hebel iyo dadkiisii baahi bay u laarayaan markaasuu wuxuu leeyahay "Ma- maxay rooti u iibsan waayeen horta eh, waxaa saaxiibkay baan kusoo xasuustay oo wuxuu yidhi en, haddii saddex boqol cid lagu biili jiray en, maxaan ku ihahdaa labiyo konton way ku filaanaysa Eh, xisaabta markaan isku fiirino meesha saddex boqol ku bixi jirta markaad labiyo konton geyso kontonka aad seefgariday deynaa lagugu qoray horta waxaa la rabaa yacni waxa aan sheegayno dad baan u sheegaynaa dad baana dhegeysanayo wax khayru caadiya inaan sheegno looma baaha markaad tirahdo saddex boqol iyo konton cid ku beerinaa kontonkiyaan meel dhigayaa waxaa ogaataa wixii awal isku filnaa jira way soo fakanaya wixii awal dhig- eh, maxaan ku ihahdaa aad firiika aa jirtoon deyn lagugu qornaa jirin kontonkaa seefgariday deyn buu kugu gelaya radio himilo f m boqol laba dhibic shan megahartis ayaad naga maqlaysaan kaswadaag ayaana ku guda jirnaa waan isku soo laaban doonaa balse markan waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabanno martida
Ee, cabdalla iyo abshir waa idiin soo laaban doonaa Ee, bal mustaf markaan aan aado ee, aragtidiisa abshir iyo cabdallaba waxay taagan yihiin duruufaha iyadoo jiraana wax la seefgarayn karaa iyo abshiroo qaba ee, duruuf hadday ku haysato wax ma seefgarayn kartid soo dhawow bal aragtidaada tahay walaashay abshir iyo asxaabta kalena runtii fikradooda waan dhegeysanayay Ee, mar kastaba aniga waxaan taageersanahay in daruuf aysan ku xirnayn qofka shakhsiyadiisa ay ku xiran tahay habka uu la falgalayan oo wax seefgaraysto oo taasoo aysan ahayn dhaqaale buuran iyo jeeb buuran iyo lacag iyo inuu haysto laakiin mar kasta waxay ku xiran tahay qofka qaabka iyo qaabku isaga waxaan ka go-naanshaha howshan uu qabanayo iyo wuxuu rabo inuu keydsado ayay ku xirantahay ee kuma xirno dhaqaale iyo jawi gaara iyo waqti gaara iyo xilli gaara kuma xirno saan aaminsanaha
Ehe, markan aan abshir bal soo qabto abshirow saaxiibadu kugula jiro dooda waxay qabaan ee, si walba qofka daruufi u haysato wuxuu kaydsan karaa ee, adduunyada qof maanta duruuf la-aan ahna ma jiro qofka maanta malaayiinta doolar ku shaqeynayo ama kumaanka kun ee doolar ku shaqeynayo ee, wuu usii baahan yahay ugu yaraan un in ee, waxaan loo kordhiyo Ee, marka dhinaca loo fiiriyo xoogaa ma la dhihi karaa ugu yaraan un cajas iyo wax noocaasa imaan kara mooyaane ee, daruuf ma imaan karto waa mahadsan tahay ee, sacdiyo iyo saaxiibaday ee, waxaa marka hore waxa- waxaan rabnaa inaan kala saarno waxaan rabnaa inaan kala saarno horta duruuf waa maxay haye een, ugu horeyn waa inaan ogaanaa duruuf waa maxay markaan leenahay qofka duruufaa hayda een, tusaale ahaan oo kale qofkan wuxuu ku shaqeeyaa laba boqol ku shaqeeyaa wuxuu degan yahay een, guri isagu boqol iyo konton hadduu rabo uu degan yahay een, koronto iyo biyo iyo ciyaalkii waxbarashay rabaan waxaa laga yaabaa in inuu ninka la yidhaahdo wax seefgarayo iska daaya ilmuhu iskuolkiisa uu ay dhiganayaan inay inay- inay waxaa laga yaabaa ay scholarship ku dhigtaana laga yaaba uusan uusan lacag ka bixinin waxaa laga yaabaa waxa uu qaadanaya huba cidda inaysnan aysnan kaafinba ayaa laga yaaba macnaha waxaan rabnaa marka inaan kala saarno horta wax ma la seefgarayn karaa oo in wax la seef wax la keediyaaho ma jirtaa iyo duruufu ma jirtaa oo duruuf ma ku xirnaan kartaa wax waa la seefgarayn karaa oo qofkii aan problem haysan oon duruuf adagu haysanin u seefgaraysan karaa wixiis laisku mahayso Ah, maxaan ku iri aqoon aqoon yarina aysan haysan laakiin waxaa la rabaa duruufta jirta in la cabiro markasta waxaa dhici karta qofku yacni xaaladda haysata iyo maxaan ku irahda expensiga ka baxaya iyo waxa ninka la yihahdo soo gelaya in ninka la yihahdo ay ay waxa soo gelaya yar yihiin waxaa laga yaabaa inuusan duruufta ku xeeran iyo mushaarka uu qaadanayo inaysan isu dhoweyn marka arrinta ayadana in aada looga fekero een, muhiim waaye saaxiibada ay ila fahmaan wararta wax ma la kaydi karaa duruufuna ma jiri kartaa labadaas arrimood inay saaxiibada aada iila fahmaan ayaa muhiim dakhliga qofka soo gala ma go-aamin karaa qofkan in uu kayd yeesho ama kayd sameeyo sacdiyo waa mahadsan tahay ee, runtii dakhliga qofka soo galo yacni wuu go-aamin karaa keed inuu dhigto tusaale ahaan qofkan hadduu soo galo dakhli badan waxaa markasta u soo baxayso in keed badan dhigan karo uu seefgaraysan karo hadduu dakhli yar soo galana waxaa yacni hadduuba asaga fahamsan yahay faa-idada ay keedka leedahay meeshan waxaa usoo baxayso inuu keed uu dhigan karo hab yaraatee marka markasta waxaa ku xiran qofka inuu keed dhigto waxaa aas-aas u ah oo tiir u ah inuu wax soo galaan ee wax soo galidda lagama hadlayo lamana dhihi karo ma yaryihiin mise waa badan yihiin waxaa waajib ah markasta inuu wax soo galaan markii wax soo galaan ha yaraadaan ama ha badnaadaan keed waa dhigan karaan balse qofkan wax soo galin dee taas ma xaal bilkeedina asaab waxba haysan laakiin qof kasta ee, waxaa door weyn ka ciyaari karo inuu keed dhigto yani dakhligiisa iyo waxa uu soo galo yani qofka markasta wax badan soo galana keedkiisa xoogaa uu buurnaana yani markay wax yar soo galaanna keedkiisa waa yani hadduu fahamsan yahay faa-iidada keed yar oo yani aan dareemeynin aan iska dhiganaya saan kusoo koobi lahaa waana mahadsantihiin dhammaantiin mustaf aragtidaada bal dakhliga qofka soo gala ma go-aamin karaa qofkan in uu kayd yeesho ama kayd sameeyo sax waaye aragtidaas ee, runtii wuu go-aamin karaa dakhliga qofka waxaa markasta wax lagu xisaabtamaa ee, mushaarka qofkan uu qaato haddii mushaarka yahay mushaar iska low ah ee, dee wuxuu keediyaba waa yaraanaysaa because asaysan ku filnayn laakiin ee, qofku markuu jeebkiisa buuran yahay oo lacag fara badan uu qaadanayo taasi wa- waxay ku dhiirigelinaysaa inuu qofka asaga wax kaydsado cataa ee, because miisaankiisa lacagta soo gelaysaa lacag aada u badana Ee, soo dhawo abshir dhankaaga dakhliga qofka soo gala ma go-aamin karaa ee, in uu kayd yeesho kaydkan ha badnaado ama ha yaraadee ha yes eh, waaba fikradadeydaba een, yacni anuu meesha aan taaganaha waxay tahay waa yacni qofku markuu isku filaansho gaaro ayuu ninka la yidhaha wax kaydin karaa hadafkaygu macnaha wax ma la kaydin karaa iyo wax ma la iyo mase lama kaydin karo taas waa laga soo gudbay qofku wuxuu wax kaydin karaaba markuu isku filaansho gaaro markaas ayuu wax kaydin karaa laakiin qof laga yaabo in deyn lagu leeyahay ee dhahaya markaan lacag ee, noo- een, markaan lacag arko bidhaanteeda waa aan meel baan gelinayaa deyna lagu leeyahay waxba ma kaydin karo maxaa kaydinaysa adigeeba deen lagugu leeyahay anugu waxaan rabaa saaxiibaday inay ii brief gareeyaan qofkii la arkaa shan boqol ma qaato laba boqol ma qaato boqol ma qaato qofba waxbuu qaataa marka duruufta aan ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa dad low ahaan ka hadlayno dadka fiicfiican oo ilaahay u gargaari kama hadlayno qof marka isagii deyn lagu leeyahay wax ma kaydin karaa suurtagal ma taha waxay dhaheen duruuf kuma xeerna duruufna ma sababi karto haddaad aad soo qaadato konton doolar boqolna anugu aan kugu leeyahay suurtagal ma taha inaa wax kaydis saaxiibkii abshir waa mahadsantahay anaga ilaa haddaba waxaan ka hadlaynaa muhiimadda geedka ay leedahay iyo dhalinta fahamka ay ka haystaanaan ka hadlaynaa ee kababa hadlayno ciwaankeenna ma ahan ciwaanka inaadan ka dhex bixinaa ka codsan lahaa ciwaankeenna maba ahan yacni dhalinta see macnaha u maanajgarayaan kuwa noloshooda hooseyso oo mashaar yar qaataan iyo kuwa noloshooda badan tahay ciwaankeena guud wuxuu yahay yacni dhalinteena faa'iidada yani keedka ay leedahay see u fahamsan yihiin mise ma fahamsan yihiin mise ma fahamsanaan ka hadlaynaa ee anaga kama hadlayno mashaaraadka ay qaataan kuwa mashaarka yar iyo kuwa mashaarka badan yani saas maahan saasaan la aadin anaga guud ahaan ciwaankaa ka hadlaynaa yani qofkan boqol doolar waa yar tahay haddii qaato keed wuu samayn karaa anaga saas ugu doodaynaa anaga guud ahaan aan ka hadlaynaa yani fahamka iyo faa'iidada uu leeyahay yani siday u fahamsan yihiin aan ka hadlaynaa yani dhalinta ee kabama hadlayno anaga daruufa haysto iyo mushaar badan u qaataa saas u faham waxaan rabaa inaan ka dhex galo saaxiibkay isagoo mahadsan cabdullahi yaraa wax yar inaan jawaab yar ka siiyo yacni hadda su-aasha uu ii soo jeediyey cabdullaahiyow anugu ilaa hadda waxaan isu haystaa inaan ciwaanka ka dhex bixinin haddii ciwaanka aan ka baxana dabcan weriyaha qaban lahaa laakiin waxaan rabaa inaan inaan aanan fahmin ilaa iyo hadda haddii la yidhi seefgarayn baan ka doodaynaa iyo fahamka laga haysto haddaan mushaarkii iyo lacagtii la qaadanayay aanaan ka doodinin haddaanan isku baalansi garayn dadka kii dhaqaalaha haystay iyo kii dhaqaalaha yar haystay waxa la seefgarayhayoon sheegaynaa geeda miya mise dhul waayo bal noo sheegniyo maba aanan fahmin Eh, waa idin gartay markan eh, mustafaan ku hormaraya Eh, mustafow goorma aragtidaada markaad fiirisid ay tahay qofka in uu uu keyd sameeyo xilligee ayuu qofku keyd samayn karaa ama eh, heerkee ayuu qofku keyd ku samayn karaa xilligaas leeyahay qofku kayd wuu sameyn karaa waa xilligu isagu isku dheeli tiran yahay mushaarka uu qaadanayo iyo baahidiisa mad- markay daboosho wixii kasoo haraa xilligaas uunbuu kayd sameyn laakiin qof mushaarkii uu ku yaryahay kayd ma samayn karo asaaba caawinad u baahan in wax lagu saborati gareeyo
Eh, cabdalla soo dhawow qofka eh, heerkee baad qabtaa adigu inuu wax seefgarayn karo Eh, uu yaraan keed samayn karo sacadiyo waa mahadsantahay waan dhowahay yani qofka xilliga uu keed sameyn karo laisdhihi karo waa xilliga yani nolosha bagamoondilmada uu ka baxo markuu shaqo bilaabo shaqadaasi ee salariga uu ka bilaabay ee ha yaraado mise ha badnaado qofka marka uu shaqadaas bilaabo hadduu yani uu go-aansaday inuu keed sameeyo xilligaasi wuu sameyn karaa keed waxna wuu dhigan karaa wixiis kalena waa iska maarin karaa Eh, hadda inteenaan ayaa dhalinyaradii matali karnaa marka inteenaan horta ma u aragnaa in keydka uu muhiim yahay dan kadib sidee keyd ku samayn karnaa si ugu yaraan dhalinyarada aan ugu baraarujino marka keyd ma u aragnaa ugu horeyntii eh, inuu muhiim u yahay nolosheena Eh, waxaan kusoo dhaweynayaa markan cabdalla saadii waa mahadsan tahay runtii geedka yani very important waay mar kastaba yani qofka bani aadanka ah markuu noloshiisa uu shaqeeyo geed la-aan ma noolaan karo mana sii jiri karo waayo waxaad ogtahay qofkan kambani markuu ka shaqeeyo kambani brivate ah hadduu xanuunsado inta u badan tahay oo loo dulqaadan karo hal maalin ilaa laba maalin waayo kadib mushaarkiisa meeshuu ku go-ayaa wax uu la siinayo hab yaraatee ma lahan qofkan uu shaqaynayay oo xanuunsaday mushaarkiisa meesha uu ku go-ay dusan keed lahayn hadhow wax uu cunaayo ee wax uu isbitaal ku aaday waxaas dhan ma bahelaayba marka keedka faa'iidada uu leedahay faa'iidada uu leeyahay ee, dhalinteena inay ku baraarugto ama lagu baraarujiyo saasaan dhihi karaa ee, marka dee qofna keed la-aan maba sii jiri kara mana noolaan karo hadduu noolaadana yacni dhibka ay leedahay marka shaqadu uu haysto uu ka tago ayuu dareemi karaa sasoo soo koobaya hada bilahi towfiiq Eh, haye abshir muhiim horta ma u aragnaa eh, keydka ha yes eh, in wax la kaydiyo oo qofku uu wax kaydiyo waa muhiim laakiin waa goorma waa markii uu awood u leeyahay inuu wax kaydiyo qof inuu wax kaydsado oo uu ka fikiro fuyuujarka mustaqbalkiisa mustaqbalka dadkiisa caruurta uu dhalayo kuwaysii dhalayaan inuu kasii fikiro muhiim way tahay layskuma hayo taas doodane kama taagna laakiin waa qofkii awooda ayaa wax kaydsan kara dhallinyaradan waxaan ku baraarujinaynaa kii aqoonteed lahna inuu ku dadaalo yacnii ninka la yidhaahdo sidii uu kaga badbaadi lahaa duruuftaas iyo siduu wax u kaydin lahaa kii aan aqoonteed lahayna inuu barto qaabkii uu wax ku kaydin lahaa
mustaf soo dhawow dhankaaga muhiima u aragtaa in qofka uu keyd sameeyo yacni waa wax aada u muhiim ah inuu qofku keyd samaysto keydka ee yacni sida hadda maanta o dhan uga soo hadlaynay dee qofku inuu keyd samaysto waa waxaan ku dhiirigelinay dhalinyarada soomaaliyeed kuwa shaqaysta inay keyd samaysta waa muhiim waa wuxuuna aas-aas u yahay nolosha wuxuuna beri kaa ka hor istaagayaa runtii inaad dad barisid wuxuu ka hor istaagayaa inaad dad kale u dawarsid wuxuu ka hor istaagayaa ee yacni waxyaabo badan oo noloshaada aan cuntamaynin bal sidee dhalinyaradeenu ku sameyn karaan kayd runtii waxay kayd ku sameyn karaan kow inay ayadoo ka go-an tahay inay ayagu kayd samaystaan ee in yacni maadaama soomaalida waxaan kayd liiraa ay ku cusub tahay in yacni haddii la heli karo kale siminaaro kale oo kaydka iyo waxaan ka hadlaya maadaama dhaqanka soomaalidu kaydka aysan jirin xilligii baadiyaha la joogi jiray dee qofku tol iyo qaraawa ku tirsanaa wax nagu cusub waayo fenomi nagu cusub marka siminaaro ka hadlaya kaydka in dhallinyaradii wacyigelin loo sameeyo inahaasaan isleeya waa waxa ugu muhiimsan ee dhallinyaradeennu maanta ay kayd ku samaysan karaan cabdalaan markaan soo dhaweynayaa aragtidaada sidee dhallinyarada soomaaliyeed ee ku noqon karaan ama kayd ku sameyn karaan hadii waa mahadsan tahay dhan soomaaliyeed yani waxaan baaqaa u diray waxay tahay yani qof kasta oo maanta ee dhalinka ka mid ah oo shaqeeyo waxaan dhihi lahaa oo baaqiga u diray ay tahay yani inuu ka fikiro yani noloshii maanta uu ka jiro maahe taa beri soo wajihi karto yani maahan maanta taa adig kula joogto inaad ka fikirto waxaa rabaa taa beri inaad ka fikirtid marka saasaan dhihi lahaa inay taa hore ka fikiraan kadibna sidoo kale inay yani ay baaraan oo ay ogaadaan yani dadka ay keedka samaystay horumarka ay gaareen sidaas markay ay fahmaan ayna waxaa yani u fududaanayso inay markasta keed ay sameeyaan ay wax abuuri karaan
haye abshir bal aragtidaada walaalow aragtidaydu aniga waa iska caddahay waxaan leeyahay qofku laba walxaad ayuu kayd ku sameyn karaa inuu horta helo yacni fursad ou inta shaqo fiican uu ku filan helay mushaar fiican ku hel ku filan helay kaydkiisa uu ku dhigto iyo inuu maskaxdiisa ku ciilbaxo oo isagu wax soo saar inta la yimaado ou noqdo asagu qof ninka la yidhaahdo inta asaga loo furto asagu dadka wacyigeliyo yidhaahda ninka la yidhaahdo waxaa la keego inuu isagu wax kaydsado iska daaye marka waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed waxyaabaha aadka noogu liita waxay tahay tiknolojiyadda anugu hadda ka abshir ahaan tiknology ma barto laakiin ninka la yidhaahdo waxaan bartaa waxyaaba aan arko inay muhiim munaasib ay yihiin laakiin waxaan dhihi lahay hal abuurka aad ha loogu dadaalo maskaxda inta la fikiro oo maskaxda la tuujiyo inta la iska daayo shay qof soo samaystay in lasii koobi gareeyo waxaan dhihi lahay maskaxda inta aan tuujino aan raadino hal abuur markii qofkaan hal abuur la yimaad qofkaan hal abuur la yimaad qofka saddexaad xitaa hal abuur uma baahna kan iyo kan u shaqayn karaa marka waxaan dhihi lahaa anugu waxaan seef gareyn iyo ka bixi karnaa gacan shisheeye markaan helno ninka le waxaan seefgarayn geli karnaa aan dhahno gacan shishayna aan ka badbaadi karnaa markaan helno hal abuur aynu leenaha anagu saa daraaddeed waxaa nafteyda iyo nafafka soomaaliyeed iyo muslimiinta dhammaantood ku wacyigelinaya inay yeeshaan hal abuur waa mahadsantaha gebagabadii ayaan isla soo gaarnay waxaan u baahannaha inaan helno dhalinyaro soomaaliyeed oo keed leh oo iyaga berita ku baxsan karo bal ugu dambeyntii talooyinkaad u jeedin lahaydeen dhallinyarada soomaaliyeed ee markan aan ku hormaro abshir waa mahadsan tahay walaashay anugu waxaan aadka dhihi lahay dhallinyarada soomaaliyeed inay xoogga u saaraan waa inay hal abuur yeeshaan waa gooni qofkii fursad haysta asagu markaan kama hadlayno dadka fursadda haysto ayuku markaan aan u baahnayn maxaan ku idhahdaa waxa aan ka hadlayno oo ayuku shaqadooda mar hore qabsaday kama hadlayno laakiin dadka maanta fursadda aan haysan fursadda ay haystaan waa maskaxdooda ha raadiyaan hal abuur ha isdhibaan qof waxaa la yidhaha waxaa lagu dhibtoon dheef loogama dhergo marka sidaa daraaddeed waxaan ku boorinayaa aniga hal abuur inay la yimaadaan dhallinyarada soomaaliyeed adduunku wuxuu ku hormaray tiknolojiyadu wadanba wadanku ka casrisan yahay ka tiknolojiyad casrisan yahay wuu ka horumarsan yahay sidaa daraadeed waxaan dhihi lahay qof kasta hala yimaado hal abuur u gooniya waa mahadsantaha mustafaan soo dhaweynayaa mustafo bal taladaada ugu dambeysa ee dhallinyarada aa u jeedin lahayd si aan u helo dhallinyaro kayd leh santahay walaashay dhallinyarada soomaaliyeed fariinta ugu dambeeya oo codkeyga aan ku biirinayo waxa waaye kow inay markasta ka fakaraan inuu kaydkan yahay waxa aas-aaska oo ah noloshooda waxa aas-aaska oo ah inaysan dawarsan waxa aas-aaska oo ah mustaqbalkooda markastana ay ku dhiiradaan qofku isagoo dhiirigelinta iska bilaabo uusan qof kale ka sugin inuu dhiirado taasina waxay qofkaasi siinaysaa inuu hol- horumar ballaaran ka gaaro nolosha dhow iyo midda fogba damqashada dareenkan dibna hayga ruugaa
intaa ayaan kusoo afmeeraynaa waa hagaag intaas ayaan kusoo afmeeraynaa toddobaadkan barnaamijka kaswadaag oo ay marti ku ahaayeen mustaf warsame abshir cabdilaahi iyo cabdulaahi isxaaq way mahadsan yihiin dhammaantood intaan mar kale hawada ku kulmi doonno nabad dhegaystayaal
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga u damb